waa mahadsan tahay aniga waxaan hadda ku sugana gobolka galgaduud gaar ahaan eriyada duusamareed
waxaa la sheegay meeshaas in dagaal uu ka dhacay al-shabaab iyo ciidanka aada hogaaminaysa ah maxaa xilligan dagaalkaasi keenay dagaal noocee ah ayuusu ahaa
wala horta ma jiro dagaal hadda yimiday normal sida aad la socotaanba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddooyinka ugu dambeeyey wuxuu dagaalan kula jiray nimankaan argagixisada wakti dheerba sidii uu ummadan uga dulqaadi lahaa iyo sidii muxuu ahaa ii sheege oo dhibaatooyinka iyo khataraha ay wadaan oo ay rabaan inay ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba ay ku waxyeeleeyaan ay uga hortegi lahaayeen howlgallada marka meesha ka socda taas unbay qayb ka yihiin sida aada la socotaan ayadana waxaa jira in ay isku dayaayaan cadowgu iyadoo waddanku uu ku jiro marxalado iska doorashooyin ah in ay arqaladeeyaan doorashooyinka iyo habsanmo socodkooda ciidamada xoogga dalkuna waxay qayb ka yihiin amba mas-uuliyadda ugu weyn ay leeyihiin sugidda amniga dalka marka howlgalladan hadda ujeedadoodu muddooyinkaana way socotay ujeedadooda dhabtaah waa in nimanka cadowga lagu waxyeeleeyo khataraha ay maleegayaanna looga hortago
waxaad sheegteen shalay in weerar ka dhacay agaarka dhuusamareeb aada ku disheen tiro al-shabaab ah adinka dhinaciina khasaare intee la-ega idinka soo gaaray marka laga soo tago dhowr iyo tobanka al-shabaabka sheegteen inaad ka disheen wallahi anaga mar dagaal haddii la galo khasaaro wuu imaanayaa annaga askar aan badnayn oo naga dhaawacmay iyo wax naga dhinta way jiraan laakiin waxyeelada ugu weyn waxaan gaarsiina cadowga marka anaga xaaladeenu aad bay u fiican tahay wax culaysaho weynu ma jiraan ciidamaduna si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyaah ayay howlgalladooda u wataan marka laga soo tago galmudug waxaa jira ciidamo shalay laga dejiyay magaalada beledweyne oo siyaabo kala duwan ay siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda iyo kuwa dowladda dhexe ahba ay uga hadleen maxaad is leedahay ciidankaasi xilligan waa ay keentay baahi sidee ahaa jirtay in beledweyne ciidankaasi la geeyo waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aada muhiim u ah aad iyo aad waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan gobolada dalka ayaa horta mas-uuliyadu ka saaran tahay beledweynena waa qayb ka mid ah goboladii dalka soomaaliya gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowga ay isku dayayaan inay arqaladeeyaan waxaad la socotaan muddooyinka ugu dambeeyaad oo cadowgu waxay hajuum iyo iyo muxuu ahay ii sheege arqaladeyn ku haayeen magaalada beledweyne hadday noqon laheeda dhinacaan xuduudkan dhinaca galgaduud iyo hadday noqon laheeda galbeedka ama koonfurta beledweyne ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee meesha tegey waxa ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladeynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka in ay ka hortagaan laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood ee sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog waa wax kala duwan waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku mataali karin ama aan laysu soo qaadan karin waaye waxaad la socotaan dalkan doorashooyinkiisu hadda in muddahay socdaan waxaan dareemi karnaa waqti xaadirkan doorashadii baarlamanku in haddaanay inta hadda la doorta aanay badnayn aanay inta dhiman aan qiyaasayo inta inta hadda baxdoo la doorta inay badan tahay waxaadna ka warhaysaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marnaba doorashooyinka dalka ka socda ciidan ku lug leh ama ku shuqul leh ama ku howlan ma ahan keliya waxa ka quseeya waa sugidda amniga guud ee weliba banaanka ahoo gudaha aan ahayn waxaan ka ilaalinay xitaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gebi ahaanba ay soo galaan ama ay ayba ay ay muxuu aha ii sheegay qayb ka noqdaan amniga gudaha laakiin waxaan xoogga saarnay oo focuska saarnay goobaha ay ka imaan karaan arqaladeynta cadowga inay kas inay inay inay uga soo qaadaan goobaha doorashooyinku ka dhacayaan in la burburiyo laga hortago lagana saaro si ay u dhacdo doorashadaasu si nabada ugu dhacdo laakiin taliya waxaa jirta kala sarreyn iyo qaab ay dowladnimada iyo iyo ciidamaduba ay u shaqeeyaan oon isleeyaha dabcan aqoonna waa u leedahay wasiirka amniga waxa uu sheegay inaanu ogeyn wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay inaanu ogeyn ciidanka beledweyne la geeyey adna waxaa leedahay ciidanku waa ciidan halkaas u tegay si ay al-shabaab ula dagaalamaan ciidanka al-shabaab la dagaalamaaya oo aanay wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ogeynin maxay yihiin horta falastiin waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay walaale annaga horta wasiir amnig iyo wasiir arrimo gudadeedeed nidaamka dawliga hay-ado iyo systems hoosta wuu leeyahay wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha guduhu dee dabcan waa wasiiradeenii shaqay leeyihiin howlay leeyihiin annaguna shaqan leenaha howlgallada muxuu aha ii sheegay beledweyne ciidanka tegayna kama duwana ciidanka tegay dhuusamareef kama duwana ciidanka jooga baydhabo kama duwana ciidanka jooga jowhar hadda sida aad la socotaan gobolka shabeellaha dhexe shalay waxaa ka socday howlgalladii ugu ugu xooganaaya ka socday dhammaan deegaanada ku xeeran oo dhan sababta howlgalladaas ay u dhacayeenna waxa waaye in ay nimanka cadowga laga saaro dhammaan xayndaabyada ku dhow goobaha doorashooyinku ka dhacayaan marka ciidanka beledweyne sabab sawir kale looga bixiyana ma jirto mana ahan waxa la sawirka laga bixinaayo arrintan aad sheegtay wasiirada de wasiirka amnigu dabcan waxau hay-ado isigoo haddana wasiirka amniga hay-ado uu xukunyaa jira oo hoos taga oo u raboor gareeyaa jira wasiirka arrimaha guduhuna sidaas oo kale isagana shaqo iyo howl au leeyahaa jirta laakiin micnaheedu ma ahan inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta milatariga keliya waxaa ka qusaynaya waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala laakiin milatarigu arrinta la dagaalanka argagixisada wasiir amnina uma hoos tagaan wasiir arrimo gudana uma hoos tagaan iyo hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga marka wasiirka gaashaandhigga waxaa leedahay waa inuu ogaa iyo madaxda kale qaranka Marka ra'iisul wasaaraha- haday noqo laheed haday noqo laheed ra-iisul wasaaraha haday noqo laheed madaxda kale qaranka marka waxaa leedahay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhiguba waa ay ogaayeen ciidamada beledweyne la geeyey Eh, waxaan rabaa inaan kuu sheego falastiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sideedaba waxa ay leeyihiin waa mas-uuliyad mas-uuliyadda ay leeyihiin ee ah sugidda amniga qaranka iyo bulshada soomaaliyeed wax ma ahan yacni day to day eh, la leeyahay be- meel hebelaan aadna iyo kanaan ka dhaqaaqna iyo kanaan ka dhaqaaqna ma ahan waa waajib iyo mas-uuliyad annagana saaran hadda waxaan kaala hadlayaa duleedka eh, degmada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug Eh, cid aan noo soo dirtay oo na tiri meel hebel taga ama dhuusamareeb taga ma jirto laakiin waxaan ka fulinaynaa howl u joognaa mas-uuliyaddiina saarneed annaga oo aan garanayno oon u xil saaranaho oo annaga noola xil saaray mas-uuliyadda amniga banaanka iyo muxuu aha ii sheege eh, eh, eh, sugiddiisa marka waa waxaan u xil saarannahay ma aha waxaan maalinle u qaadanay marka waxaa leedahay uma baahnayn inaan ogolaansho weydiisano wasiirka gaashaandhigga iyo ra-isul wasaaraha hawsheena caadiga aheedaan wadan saasaan u qaatay dabcan maadaama mas-uuli dab- dabcan dee adigu waa sidaad wa- u dhigtay ma ahan laakiin waa mas-uuliyadna saaran haddaad la socotaan magaalada beledweyne l- laba isbuuc ee ugu dambaysay ama kaba sii horba waxay nimanka cadowga oo ay gaareen heer ay ku garaacaan mootaro ay magaalada gudaheeda ku garaacaan taas anagoo ka jawaabayna oo xaqiijinayna amniga banaanka ayaan ciidanka geyna beledweyne ciidamo waxaa jooga ka socda een, jabuuti iyo ciidanka aan midooda afrika ah maxay ka qabtaan ciidamadaasi haddii aanay al-shabaab magaalada ka difaacayn Eh, runtii taas waa dabcan ciidamada amisom mandate ayay dalkan ku joogaan Eh, shaqooyin ay u xil saaran yihiin ayaana jira hadday noqo laheeday in ay argagixisada ay ka gacan siiyaan sidii loola dagaalami lahayd eh, dowladda soomaaliya iyo haddii ay noqo laheeday in ay laftirkeeda arrimaha doorashooyinka gaar ahaan eh, amniga gudaha iyo banaanka labadaba ay ka qayb qaataan marka dabcan ayagana way ku howlan yihiin howlahooda wada shaqaynaana ka leenaha hadda howlaha socda Een, ugu dambeyntii een, gordhow taliya waxaa kulmaya golaha wasiirada een, waxyaabaha la filayo in lagaga hadlana waxaa ka mid a ciidamada beledweyne la geeyey marka ma isleedahay waxaa kasoo bixi kara kulankaasi tallaabooyin taliyaasha ka dhan ah wallaahi horta dee tallaabaha kasoo baxaya xukuumadda iyadaa xukuumadiya wakti kastay shiraan waxa ay soo saaraan iyo go-aanada ay gaarayaanna waa wax ayaga u yaalla oo ayaga quseeya wax howl annaga aan ka shaqayna maaha taa ayaga inaad weydiisaa fiicnaa laheed tallaabaha ay qaadayaan iyo waxa ay samaynayaan annagana inaan fulinaa nagala rabaa waxay soo saaraan